qof ayaa dhimatay qaar kalena waa la la'yahay kadib markii uu soo dumo godweyn oo laga qodo carakaawada dhismaha waqooyiga magaalada muqdisho goobta uu godkani kusoo dumay waxaa booqday wariyahayaga axmed xasan colaad oo goor dhoweyd ibraahim xasan daandure uga waramay sida ay wax u dhaceen ibraahim waa mahadsan tahay iminka waxaan ku suganahay duleedka waqooyi degmada kaaraan gaar ahaan halka laga qodo kaawooyinka oo maantay dad fara badan oo halkaasi kaawo ka qodayay ay kusoo duntay halkanna waxay ku taallaa dhinaca cisbitalka keegsanay meel duleedkeeda ah waa dhul cara kaawo ah oo inta badan laga qodo kaawooyinka iyo carada guryaha lagu dhiso ee magaalada muqdisho inta badan dhismo ay ka socdaan dad fara badan ayaa usoo shaqo taga waxaa la sheegay in kaawadani dad fara badan ay kusoo duntay ilaa haddana laga soo saaray toddoba qodood oo laba ka mida ay mey tahay halka shan kalena dhaawac tahay oo cisbitalka keysanay la dhigay ilaa haddana gurmadaa socda ambalaasyadii iyo cagafcagafyadii ayaa ku jira kaawada oo hawsha halkaa ka socota waa gartay colaad waxaan maqlayaa dhawaqa baabuurta gurmadka marka meesha ma saalan tahay inay gurmadku soo gaaraan xaggee ku taallaa ibraahim sidaan kuu sheegay waa duleedka waqooyi ee degmada kaaraan agagaarka cisbitalka keegsanay ayay maamusha hay-adda laanqaybta cad ee i c r c waa duleedkeeda waa carakaawo waa dhul carakaaba oo laga qodo kaawada uuriyada iyo carada hadda waxaa soo gaaray gurmad fara badan oo ambalaasyo isugu jiraan waxaa soo gaaray cagaf cagafyo waxaa soo gaaray maamulkii degmada kaaraan dadweyne shicib oo fara badan oo dadka eheeladooda halkan ku jiro oo lay sheegay inay ka badan yihiin labaatan qofood inay kaawadan hadda ku fadhido oo gurmadka ilaa hadda uu socdo oo dadkoodii halkaan ka raadinaya marka ibrahim lama qiyaasi karo halkan waxaa ka socda gurmad xoog leh oo lagu samata bixinayo dadka kaawada ay ku fadhido mala sheegay sababta keentay in kaawada ay ku soo dunto dadkaasi colaad ilaa hadda ma cadda sababta soo dumisay kaawadaasi balse inta badan kaawooyinka waxaa la tilmaami jiray inay sidaan oo kale ay usoo dumi jireen dadna fara badan ama dad ay ku dhima jireen ama ku dhaawacmi jireen kaawadu waa kaawo xoog leh oo ku fadhido dadkii weli toddobadas qofood oo hore usoo sheegna maana inta kale weli way ku fadhidaan marka dadkaasi colaad aad ii sheegtay hadda inay carada kaawada ku hoos jiraan xaaladooda maxay ku sugnaan karaysaa ilaa iyo hadda dadkaasi bal ii sheeg sida loo faagayo iyo sida la raba in looga soo bixiyo godkaasi ilaa hadda wax la soo saara ma jiraan ilaa hadda inta kale dadku way ku jiraan samata bixinta socotaa waxaa ku jira cagafcagafyadii oo ciidda qodaya waxaa ku jira ambalaasyadii ayaa taagan kuwa dhaawacmay maadaama aad aragtay dhaawacooda intuu leegyahay ibraahim cisbitalka keesina ayaan kusoo maray dhaawacyo culusa ku yiil oo madaxa iyo feeraha u badan ma la qiyaasia qaarkood koomay ku jireen qaarkood way ficnaayeen shanta qofood laba kamidina meyd bay ahaayeen ii sawir jawiga meesha iyo dadka isugu yimid oo dhibaatadu ay ku dhacday ama dhibanayaasha dhibka soo gaaray qoysaskoodii iyo ehelkoodii meesha yimid maxaa iga sheegi karaysaa wejiyadooda iyo dareenkooda dad fara badan ayaa isugu yimid ciidamada ammaanka ayaa hadda kala hadihooya oo qof wal oo halkan timid waxay isku dayeysaa sidii qofkii halkan kaga maqnaa ay u arkilay ibraahim waan ku amaraynaa dadkii goojoogayaasha hoose oo arkayna maanta markay kaawada dumaysa magacaada cabdulaahi macale cabdullaahi macale cali ha ha cabdullaahi balka war maanta sidee wax u dhaceen halkan haddaa joogto markii oo anaa adiga soo warka lagaa rabaa ay soo joogta kaawada marka dad badan aa ku bahan meesha laba baabuur iyo raratadood ku noqon baabuurta hataa waa burburta meesha wax nool meesha maba ku jiranba dad badan waa laga soo qabtay waa laga baxshay lix qof salaama marka dadka halkaa ku jira in misay dhan yihiin iyo gawaarida ku jirta halkaa kaawadaas hadda tuminkoo baa la ogyahay waxa kalena waa kasii badna doonaan marka wallahi aad waa urugisan maba hadli karaba lix ilmaa darna ayaa meesha ku baaday ilmaalgoorkood ma hadli karin hadalka aad u dhiba saakoo dhamaaba laga cabsanaya meesha waa aada looga baqayo waa ku hergelaya meesha waa ku wax kuxunaya meesha waa ku arkanaya dadka magacaada adiga walaal maxamed guriya layaa ay maxamed adiga halkan waa joogtay maantay bal ka warra sidee wax u dhaceen waa joogay laba baabuura aan qumbo qaadaya ama dhagax qaaday ama cara qaadayay marka labadii baabuur waa kusoo duntay dadkii rarayay halkii sokeeya dhaawacoo aa la arkaa dhaawac laga soo baxsho waxa halkii gadaalo wixii rarayay iyo lamadana waa sheekaysanaya wixii gadaalo baabuurka gadaalo wixii jira waa wada maqan cali calasow xasan waa guddoomiyaha degmada kaaraan dhibaatada ay ka dhacday deegaankan guddoomiyii ugu horreyn bal ka warram hawsha gurmadka sidee u socotaa marka ugu horeysa waan salaamayaa idaacadda v o a iyo shaqaalaheeda dhammaanteed waxaan leeyahay masiibo qaran ayaa ka dhacda meeshaan allah u naxariisto intii dhimatay intii kalena allah caafiyaan leenahay waa masiibo aan intaan arkayna noogu yaabka badnayd waxaan marka uga xunnahay ilaahayna ka baryaynaa aad aad masiibadaas aan ka xunnahay haddana ilaahay ka baryaynaa in ilaahay janno firdowsadi oo ka waraabayo shahiid oo uga dhigo marka gargaarkii mar dhinaca dhanka gurmadka marka aan ka hadlo intii gurmad qof biniaadama loo fidiyo ayaa lahaana loo fidiyo degmo ahaan iyo shacab ahaanba laakiin waxa waye wixii baaxadooda weynaatay oo baahideedi ay weli taagan tahay laakiin faraan kula jirnaa insha allah waana ku guuleysan doonaa guddoomi ilaa hadda waxaan aragnaa inuu gurmud socdo oo dad fara badan meesha ku jiraan oo la sheegayo ilaa hadda maxaa imisaa lasoo saara qofood waxaa lasoo saaray sideed qofood sideedii qofood waa ay dhimatay isheeg saddex shanna waa ay dhaawac gudahana waxaa ku jira sida naloo sheegay oo xaq la xaqiijiya wixii ka dheeraada waa goonidooda dib ay kasoo bixi doonaan laakiin sida la xaqiijiya waxaa ku jira sideed kale kuwaas waxay ahaayeen dadweyne goobjoog u ahaa kaawo maanta ku duntay duleedka magaalada muqdisho waxaynu u waramayeen waryaheena axmed xasan colaad oo muqdisho jooga